aan ku bilowne ilaa labiiyo toban ruux ayaa ku dhintay iskahorimaad toddobaadkan ka dhacay deegaan lagu magacaabo shiilo madow oo ku yaala meel u dhow magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud kadib markii muran uu ka dhashay hub ay gelbinayeen ciidamada dowladda muran iyo dood ayaa ka dhashay hubkan faahfaahinta warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo diyaariyey haaruun macruuf dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in hub si sharci darra ah dalka looga soo geliyay dhinaca itoobiya oo ay qabatay islamarkaana ay gelbinayeen ciidamada dowladda injidgooya ay u dhigteen maleeshiyaad hubaysan taasina ay sababtay in hubka qaar uu gacanta u galo maleeshiyaadka hubaysan shan iyo tobankii bishii juulaay war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in hubkaasi dalka ay soo geliyeen kooxo ka ganacsada hubka sharci darrada ah sida lagu sheegay qoraalkaasi dowladda soomaaliya ayaa ugu baaqday odayaasha deegaanka iyo shacabka inay gacan ka siiyaan dowladda sidii hubkaasi loogu soo celin lahaa gacanta dowladda ilawareedyo ay la hadashay idaacadda v o a ayaa sheegay in dad shacab ah oo qaarkood ay hubaysan yihiin inay gacanta ku dhigeen laba baabuur oo siday hub laga keenay dhinaca itoobiya laba ilawareed oo mid ka mida uu yahay dhinaca amniga balse diiday inay magacooda sheegaan sababtoo ah looma ogola inay la hadlaan warbaahinta ayaa sheegay in hubkaasi lagu waday laba baabuur oo ah nooca loo yaqaano candha maydle ayna gelbinayeen ciidamada dowladda soomaaliya oo fadhigoodu yahay galmudug markii ay jidgooyo u dhigteen rag hubaysan oo dadka deegaanka ah halka lagu magacaabo shiila madow oo ilaa labaatan kilomitir dhinaca waqooyi galbeed ka xigta magaalada caabud waaq khilaaf halkaasi ka dhacay ayaa isku rogay gacan ka hadal dhex maray ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ee hubaysnaa dagaalkaasi ayaa dheliyey khasaare nafeed oo labada dhinac ah oo gaaraya ilaa labiyo toban qof oo dhimasho ah sida ay v o a u sheegeen ilawareedyo kala duwan sida ay sheegayaan ilawareedyada la hadlay v o a oo dagaalkaasi kadib waxaa hubkii gacanta uu galay shacabkii hubaysnaa iyo maleeshiyaadkii ilaa haatanna lama oga hubkaasi halka uu ku sugan yahay ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa la sheegay inay ku baxeen deegaankaasi si ay isugu dayaan inay hubkaasi soo celiyaan iyagoo doonaya inay wada xaajood la galaan odayaasha deegaanka hubkan ayaa la sheegay inuu ka kooban yahay dhashiike bkm a k bastoolado iyo rasaas dowladda soomaaliya waxay ku sheegtay war-saxaafadeedka ay soo saartay inay ka xun tahay falkaasi foosha xun oo ay ku dhaqaaqeen maleeshiyaadka waddada u galay ciidamada galbinaya hubkaasi waa sida lagu qoray qoraalkaasi dowladdu waxa kale oo ay war-saxaafadeedkaasi ku sheegtay inka ganacsiga hubka sharci darrada ah uu faa'iido u yahay kooxaha khawaarijta qayb weynna uu ku leeyahay horinta colaadaha qabaa'ilka sida lagu sheegay qoraalka v o a soomaaliya waxay la xiriirtay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug maamulka degmada caabudwaaq iyo afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya nebiyu tadla oo aan markiiba ka soo jawaabin codsiga aan u jeedinay inay ka hadlaan wararka ku saabsan hubkan bishii disembar ee aynu soo dhaafnay ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa uu cunaqabatayntii hubka ka qaaday soomaaliya taasi oo dalka saarnayd tan iyo sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo labadii dhinaca kale golaha amniga qaranka ee soomaaliya ayaa toddobaadkan soo saaray amaro lagu xakameynayo hubka kadib markii dhowaan dowladda ay sheegtay in hub sharci darro ah oo laga soo geliyey xuduudda ethoobiya uu markii dambe u gacan galay dad shacab ah meel u dhow magaalada caabudwaaq kaasoo dhaliyey hadalhayn badan iyo shaqaaqo ay dad ku dhinteen wasiirka warfaafinta ee soomaaliya daa'uud aways ayaa saxaafadda u akhriyey warmurtiyeedka golaha amniga qaranka ay soo saareen
intii u socday shirka waxaa warbixinno laga dhegaystay hay-adaha amniga iyo la taliyaha amniga qaranka oo ku aadan dhacdadan iyadoo goluhu uu isku raacay go'aamadan soo socda kow goluhu wuxuu adkeeyey in waaxda kormeerka hubka ee rasaasta c m d ee xafiiska amniga qaranka oo horey ugu soo baxday dikreetada madaxweyne boqol afartan iyo labo ay sii wado isla markaasna ay xoojiso korjoogtaynta iyo la socodka maareynta hubka iyo rasaasta labo wasaaradda amniga gudaha waxaa la faray in ay soo gudbiso warbixin faahfaahsan iyo talooyin ku aadan dhacdada hubka sharci darrada ah ee dhow maaleysiga lagu soo geliyo dalka lagulana xisaabtamo cidda ka dambaysa isla markaana laga hortago dhacdooyin noocan ah inay dhacaan mustaqbalka saddex goluhu wuxuu isku raacay dhammaystirka siyaasadda qaran ee iibka hubka deg degna loo horgeeyo golaha wasiirada afar goluhu wuxuu isku raacay mamnuucidda iibinta iyo kaganacsiga hubka shan wasaaradda cadaaladda hay-adaha fulinta sharciga waxaa lagu adkeeyey in si deg deg ah maxkamad loo soo taago dhammaan dadkii ku lugta lahaa hawshan sharci darrada ah madaxweyne doctor xasan sheekh maxamuud ayaa adkeeyey muhiimadda weyn ay leedahay in si adag loo hirgeliyo shuruucda xakamaynta hubka iyo rasaasta wuxuuna adkeeyey in guusha laga gaaray qaadista cunaqabataynta hubka ay aasaas u tahay hirgelinta siyaasadda dowladda ee xakamaynta hubka
ugu dambayntiina taliyaha ciidanka asluubta soomaaliya jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan ayaa shaqadii ka fariisiiyey taliyaha xabsiga dhexe ee muqdisho sarreeyo guuto daahir cabdulle raage kadib dhacdadii saddex iyo tobankii bishan ka dhacday xabsiga dhexe oo maxaabiis hubaysan ay isku dayeen inay ka baxsadaan xabsiga iyagoo weeraray ciidankii xabsiga jenaraal maxamed xuseen axmed ayaa loo magacaabay kusimaha taliyaha xabsiga dhexe sidoo kale waxaa la shaaciyey in loo magacaabay guddi ka kooban siddeed xubnood inay soo baaraan dhacdadaasi afhayeenka ciidanka asluubta cabdiqani maxamed khaliif ayaa faahfaahiyey tallaabooyinka la qaaday kadib weerarkii sabtidii ka dhacay xabsiga dhexe ee muqdisho
taliska ciidanka asluubtu taliyaha ciidanka asluubtu wareegta uu soo saaray ayaan maanta halkaan ka akhriyaynaa ujeeddo shaqo ka fariisin iyo magacaabis ku sime laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay juulaay shan iyo tobankeeda labada kun iyo afar iyo labaatanka waxaan shaqadii ka fariisiiyey taliyihii xabsiga dhexe xamar sarreeye guuto daahir cabdulle raage inta baaritaanku uu socdo sidoo kale waxaan kusimaha taliyaha xabsiga dhexe ee xamar u magacaabay jenaraal maxamed xuseen axmed waxaa ku siixan warqadaas taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed ee ka soo baxday maanta oo taariikhdu tahay shan iyo tobanka bisha isla sidaas taliyuhu wuxuu magacaabay guddi baaris oo dhinacyo badan leh ee uu u magacaabay xaaladda ka dhacday xabsiga saddex iyo tobankii bishi waxaa guddiga guddoomiye u ah sarreeye guuto maxamed xuseen axmed guddoomiye gaashaanle sare xasan kulmiye cawaale guddoomiye ku-xigeen gaashaanle axmed cabdulaahi buulle dhamme maxamed maxamed maxamed cumar dhamme ismaaciil salaad maxamed dhamme maxamed siciid cabdulaahi dhamme cabdirashiid cali maxamed laba xidigle xasan cali axmed guddigaas taliyuhu oo guddigaas ay ka mid yihiin xubno boliiska ah xubno asluubta ah ee hay-adaha sharciga ah xubno maxkamadaha ciidamka ciidamada qalabka sida ah taliyuhu shaqadaas u igmaday baaristiina way bilaabeen maanta oy taarikhda shan iyo toban wixii baaristaas ka soo baxa ayaa taliyaha ciidankai taliskiisu inla wadaagi doonaan aad iyo aad baa umahadsantihi guud ahaanba dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka waa nagayntaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo